maleeshiyada al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka galguduud iyagoo burburiyey ceelal iyo aanteedooyinkii isgaadhsiinta ee deegaanada gudoomiyaha degmada baxdo maxamed cabdulaahi muuse ayaa sida weeraradan ay u dhaceen uga warramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
walaal cabdulaahi waa dhowahay si waa wanaagsan tihiin waan ku dhowahay waxa weeye haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen dee baxda deegaamada hoos yimaada degmada baxda deegaanada hoos yimaada ayaa khawaariigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah deedna markay meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintii bay weerareenay baman ku weerareen baman ku dhufteen qarxiyeen sidaas baaba deegaanka wax uga dhaceen maxay ahayd muhiimada ay u weerarayeen ceelasha iyo shirkadaha ama xarumaha isgaarsiinta ee ku yaala deegaanadaas walaal waxaad og tahay de bini aadanku maanta noloshiisu waa biyaha xilliga lagu jiro cimiladu aad u kulushahay oo xilli jidaal dhanba lagu jiro waddanka abaara qaar ka jiraan oo aan biyaha laga maarmin dad iyo dunyaba aysan ka maarmin isgaarsiintuna waxay ka mid tahay sidoo kale nolosha bini aadankii maanta ku xiran tahay oo aad iyo aad baa isticmaalkii iyo ganacsigii iyo wada shaqayntii wax kasta ugu xiran yihiin marka dee waxaan u aaminsannahay inay tahay inay bini aadan ka horjeedaan sidaasna ay tahay dhibaatada sida ay ku geystay waxaa wararka ugu soo gaarayaan in deegaano kale oo saga degmada baxdo baraaga dadku ay kaydsan jireen ee iyagana burburiyeen arrintaa bal haddii ay jirto walaala way jirtaa deegaanada waxmeelo badan bay nimanku waxyeeleeyeen inta hadda la xaqiijos la ogyahay laba tuulo oo hoos yimaada deegaamada hoos yimaada kamid ah oo laba ceelbiyood saddex ceelbiyood oo meelna laba ku taallay midna iyo mid ku taallay iyo gaarsiintiiba labadaas ay ka waxyeeleeyeen baraaga iyo waxyeeleeyeenna way jirtaa marka nimankan waa niman cadowgaho dee ummadda noloshooda iyo soo jireenkooda iyo midna aan maaragtay u naxayn ummadda sidaas weeye deegaanada waxyeeleeyeen waa sidaas ma loo qaadan karaa burburintan shabaab ay ku sameeyeen ceelbiyoodada iyo baraagaha iyo xarumihii isgaarsiinta dagaalda baxda ee looga itaalka roonaaday inay ku carababa'ayaan al-shabaab walaal nimankaan sidoodaba dee bini aadamku dadku iyagaa ku siran mooye iyagu martaba qof nooliba waxa weeye waa u cadow inay dishaana ka go-an degmada baxdana dee iyaga unbaa soo weeraray dhibkii jabkuna iyagu ku gaaray marka annagu hadda ma dhihi karno sababtay ku weerareen waa sidaas laakiin waxaan nahay sababta ay ku weerarayaan inay tahay nolosha bini aadamkaba inay kasoo horjeedaan oo inan ogolayn qof noolba ilaa iyaga mooye cid kale nolol ogoy haddii ceel biyoodyadii deegaanada ku yaalay ay shabaabku waxyeeleeyeen lana ogyahay in deegaanada ay abaar ka jirto maxaa dhibaato ah ama saameyn ah oo dadka iyada kasoo gaari kara walaale waxaad dareemi kartaa dee noloshu bini aadamku biyihay ku tiirsantaa biyuhuna markay yimaadaan dee dhib waa kasoo gaaraya oo wax waa ka imaanaya laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa dadkan mar kastaba allah noloshooda kafaalo qaaday wayna noolaa doonaan wayna sii noolaanayaan cadowgana insha allahu meesha uu joogo masii joogi doono biidni illahi tacaala dambayntii guddoomiye gurmud baad ku gaarteen deegaanadii ay waxyeelada u geysteen al-shabaab markii aad deegaanadaa tagteen ma jirtaa wax aad la kulanteen shabaabkii iyo deegaano ay ku sugan yihiin
walaale ma jiraan dee nimankani waxa weeye waa naflacaari ma awoodaan inay meel toos u weeraraan oo ciidan ku weeraraan ma awoodaan inay dagaal toosa galaan waxa keliya oo ay kaga soo hartay waa dhagartaas iyo inay meel qarxiyaan iyo meel inay bamba ku tuuraan insha allahna way soo dabargo'i doontaa iminkana waxaanu rajaynaynaa inaan meelaha ay maaragtay ay fariisimaha ama ay ka samaystaan ama ay ku dhumaalaysanayaan insha allahu tacala aan uga dabategi doonaa biidnillah shacabka soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa insha allah aad ayuu mahadsanyiin kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada baxdo maxamed cabdulaahi muuse oo u warramayay wariyaha v o da cabdiwaxid macalin isxaaq